ow aqalkeeda maxaa ka dhacay alaw diinka xaguu ka yimid talow isnaawow isaguna u qaxaya oob oob oob
habeenkii xalay waxaa lagu qabtay dayaafad ballaaran magaalada nairobi oo lagu daawanayay firin uu ka qayb galay ilaahay jannadii fardowsaha ka waraabiye wariyihii caanka ah axmed xasan cawke oo xalay oo kale sanadkii labada kun iyo shan iyo tobanka ku geeriyooday magaalada jigjiga waxaa filimkaasi looga hadlayey hadimooyinka colaadaha iyo dagaalada sokeeya iyadoo cawkale uu ku matalayay oday dhaqameed nabadda isagu markaasi u heelinaya halka cabdisalaan harari uu ah ka mid ahaa dadka dagaalka u haliilayay oo sida uu ku matalayay markaasi qori sitay ugu horeyntii waxaan weydiiyey harari bal doorka uu ku lahaa filimkaasi iyo waxa uu ka yaqaanay cawke waxaanu yidhi marka hore waxaan leeyahay ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo sanad baa ka soo wareegay eh, markii uu god galay allah u naxariistee eh, walaalkeen eh, walaalkay axmed xasan cawke ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo en, waa la wada dhimanayaa en, waxa weeye oo arrintani ay eh, tilmaan u tahay en, sida qofka wanaagsan ee soomaaliga ah ee aan dhibaato geysanin ummaddiisa u geysanin en, intii waajibee ka saaraydna ka soo baxa ay ummaddu u xusayso oo loo xusuusanayo marka cashar bay u tahay qof kasta oo maanta nool oo soomaaliya in kaalintaa uu ku tilmaanaado laakiin xumaan aanu ku tilmaanaanin axmedna taasuu ka markhaati ahaa taasaa magaciisu ka barakacayey en, filinkan la soo bandhigayna isagaa eh, kaalinta ugu weyn ku lahaa en, nin nabadoona oo sidii shakhsiyaddiisu ay ahayd eh, ah ayuu ahaa En, anigu filinka kaalintan ku matelayay waa tii aan shirka ka sheegay oo tii laysiyuun bay ahayd Eh, oo doorkaa qaadanaya laakiin tayda dhabtaa ma ahayn shakhsiyadayda dhabtaa ma ahayn nin qorisita oo dagaal u haliilaya oo en, axmedna allah u naxariista ay iskaga hor imanayeen inuu lahaa war dadka dagaalka ka daa anna allaha war dadka naga waalina naga daa nabadi ma jirtee En, filinkan waanu sii ballaarin doonaa aniyo axmed faarax iyo ragga kale nagala shaqeeyey gabdhahuba En, meelo fara badanna waanu marin doonaa laakiin eh, imika wuxuu ahaa uun gogoldhiggii ugu horreeyey laakiin wa- iyo xusuus iyo xus eh, axmed lagu xusayo laakiin waanu ballaarin doonaa haddii alla yidhaha ummadda soomaalidana waanu usoo bandhig nool oo soomaaliya in kaalintaa uu ku tilmaanaado laakiin xumaan aanu ku tilmaanaanin axmedna taasuu ka markhaati ahaa taasaa magaciisu ka barakacayey doonaa danjiraha dowladda soomaalida u fadhiya dalka kenya ambasador jamaal maxamed xasan ayaa isaguna tilmaamay doorka in sheekadaada lagaaga sheekeeya ay ka wanaagsan tahay inaad adigu ka hadasho sida filimka uu ka hadlayey hadalkiisa nuxirkiisuna wuxuu ahaa haddayna inagii sheekadeenna sheegin ama inagu iska waramin waa layna ka waramaya macnaheedu waxa weeye si qalad ayaa wax laynu ka sheegaya marka inay energy geliyaan waqti geliyaan oo ay- ay- ee, shakhsiyaad soomaali oo la yaqaan magac soomaali ku leh oo la garanayo axmed xasan cawil kolka allah u naxariiste ay filin ka sameeyaan waddanka tagaan soo arkaan xaalado kala duwan sidaan filinka haddaan daawan cabsaan qaybka ah ay dadka la wadaagaan runtii wax aada loogu farxo wey Een, waxaan u malaynayaa inaan kulligan wada ognahay in haddii ayna inagu dhaqankeenna iyo taariikhdeenna iyo dadkeenna aqoonta iyo dadkeenna caanka ayna horumarin in cid allaaliya cid noo shaqaynaysaa jir noo horumarinayso sidoo kale mudanaha laga soo doorto kamakunji xafada isli oo isagu horey u ahaa wariye caana oo b b c da iyo voice of kenya iyo meelo badan kasoo shaqeeyay yuusuf xasan ayaa isna ka hadlay mudnaanta ay leedahay in dadku dhaqankooda ay soo bandhigaan arrinta ugu horreysa ee dadka intiisa badan ka cajabisay waxay ahayd eh, codkiisa iyo afkarnimadiisa Eh, nin eh, dalka ingiriiska joogo oo dhallinyaro oo soomaaliyeed oo af soomaaliga sidaas ugu hadlaya eh, ayaa aada iyo aada uga cajabisay markiina wuxuu noqday eh, dadka ugu eh, aftahansan loona yaqaano ee idaacadaha soomaalida anigu run ahaantii waxaan u haystaa inuu yahay eh, wariyihii ugu eh, eh, cod wanaagsanaa ugu hawlkarsanaa aadna looga yaqiinay taariikhda wariyayaasha dadka soomaalida weliba idaacadaha ugu dambayntiina waxaa soo gunaanaday guddoomiyaha aqlibiyadda baarlamaanka waddanka kenya mudane aadan bare ducaale oo isaguna tilmaamay dhaqanka iyo mudnaanta uu leeyahay iyo inay dadku afkooda ku faanaan So I think one of the biggest lessons we have learned, caawa aan barna waxaa weeye sheekadeen in aanaka sheegno waay sheekadaada adi sheegin siday eh, many of the, eh, of, of- of the experts film actors and directors said sheekadaada haddaad adi sheegin qofkuu sheegaya malaha waa shay khatar eh haddana waxaa la joogaa eh, waddan eh, iyo adduun eh, eh, oo oo oo very fast eh oo haddaad sheekadaada aada sheegin sheeko ku qof kale oo ku garab fadhiyo tiis ayaa qaadan wiilkan wuxuu yidhi eh, uu sheegay which was very very important wuxuu yidhi guryaheena waxaan ku daawanaa filima from bollywood nollywood you know filim waa la daawadaa culummadeena waxay dhahayen filim yaa la daawanayn laakiin guryaheena sheekha xaaskiisa daawan caruurtiisa daawan marka inaan eh, eh, eh, aan- aan- annaka aan eh, garab idiin noqono diyaaraan idiin nahay
anaa qorigayga leex baan ku yidhi ciddaydaa doonaysaa ha soomaali baan
taxanaha filimkaasi qabya'iil cawkee meeshii uu kaga jiray isagoo tilmaamaya inaanu qoys yar ku fillayn oo ummad fara badan oo malaayiina soomaalinimadu ay ka weyn tahay qabiilka wiilka yar ee awowaha u yahayna ku waaninaya waxaan ka soo qaatay qaybtan waxa weeyaan awow wax qabiilayda wanaaggiisa iyo xumaantiisu intaa maanta ku adag waayo de horta adiga oo boqol milyan helaya oo kula afo kula diido kula dhaqano oo kula wax walba aad wadaagtaan maxaan maxaan saddex kun ama afar kun isugu soo yah igu soo ooday waxa weeye dhiiggaa soomaali laga yahay dhiiggaa walaal laga yahay yaa hawadiika